taliska milatariga suudaan ayaa wacad ku maray inay hirgelin doonaan dowlad madani ah oo dimuqraadi ah xilli ay weli dalkaasi dhacabariga afrika ay ka jiraan xasarado siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale warbixintan waxaa qaahiro ka soo diray wariyaha v o eda xuseen cusmaan saxnuuni gudoomiyaha golaha sare ee dalka suudaan ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee wadankaasi jenaraal cabdulfataax al burhaan ayaa xaqiijiyey in hay-adda milatariga ay ka go-an tahay inay la shaqayso dhammaan dhinacyada bulshada suudaan si loo dhammaystiro geedisocodka isbeddelka dimuqraadiyadda jenaraal al burhaan oo la hadlayey tv-ga qaranka dalkaasi ayaa sheegay ciidamada in ay ka shaqaynayaan sidii loo dhisi lahaa xukuumad rayd ah oo hogaamisa xilliga kumeel gaarka inta laga gaarayo doorashada waddanka ciidamada suudaan ayaa ku dhawaaqay horaantii khamiista in ay u socdaan keliya sugidda amniga xilliga kumeel gaarka ee dalka iyadoo aan faragelin toos ah lagu samaynaynin masraxadda siyaasadda ee dalkaasi afhayeenka ciidamada dalka suudaan nabiil cabdalla oo u waramayey tv-ga alcarabiya ayaa dhankiisa sheegay in ciidamada qalabka sida ay ka shaqaynayaan sidii ay xilliga kumeelgaarka uga ilaalin lahaayeen afduub kasta isaga oo carabka ku adkeeyey in aysan jirin koox gaar u leh masiirka qaranka suudaan sidoo kale afhayeenka ayaa sheegay in ciidanku aysan cidna u ogolaan doonin in ay ka faa'iidaystaan si ay dalka u maamulaan isagoo yidhi ma jirto cid qasbi karta ciidamada qalabka sida si ay u gaaraan danahooda gaarka afhayeenka ciidamada dalka suudaan nabiil cabdalla ayaa tilmaamay in wax wanaagsan ay tahay qaar ka mid ah xoogaga siyaasadda in ay ka shaqeeyaan sidii ay u saxi lahaayeen masiirka siyaasadeed ee dalka waxaa xusid mudan in bilo ka hor ciidamada milatariga suudaan in ay shaaciyeen in aysan doonaynin in ay galaan siyaasadda iyo in ay waxil ay qabtaan marka dalka ay ka dhacaan doorashooyin guud oo xalaal ah horaanta bishii juulaay sanadii labada kun iyo laba iyo labaatankii jenaraal cabdilfataax al burhaan hogaamiyaha ciidamada qalabka sida ayaa ku dhawaaqay in milatariga suudaan aysan ku howlaneen dhismaha dowlad cusub islamarkaasina ay doonayaan dhismaha dowlad rayd ah oo ka timaada qaybaha siyaasadda iyo bulshada ee dalka suudaan xoogaga xorriyadda iyo isbeddelka oo matalaya ururada rayidka ee ugu weyn dalka suudaan ayaa ku sifeeyey hadalka hogaamiyaha milatariga suudaan mid xeelad ah oo lagu sii haysanayo xukunka dalka suudaan oo ka mid ah dalalka carabta ee ugu faqiirsan ayaa ka alowsan qalalaaso siyaasadeed tan iyo shan iyo labaatankii oktoobar labada kun iyo kow iyo labaatankii kadib markii milatariga dalkaasi ay soo rogeen tallaabooyin aan caadi ahayn oo ay ku kala direen xukuumadda madaniga ee dalkaasi oo uu ra-iisul wasaare ka ahaa cabdale xamduub qalalaasaha siyaasadeed iyo midda amni ee dalka suudaan ayaa soo bilowday sanadii labada kun iyo sagaal iyo tobankii ka gadaal markii dalkaasi uu ka dhacay kacdoon shacbi ah oo xukunka looga tuuray jenaraal cumar al bashiir oo waddankaasi xukumayey muddo soddon sana ah xuseen saxnuuni v o a qaahira